xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayey hanaanka tayeenta waxbarashada sare ee jaamacadaha ayaa sheegayay in dowladdiisu ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii loo tayen lahaa adeegyada waxbarashada sare waxauna madaxweynuhu sheegay arintaa ay xul saareen guddiga tacliinta sare oo dhowaan la magacaabay waa aasaaska tacliin kuwaalitigeedu fiican yahay inaan helno waa muwaadin shahaado haysto oo meel kasta hadduu taga imtixaan aan geli karin warbarka khayrbeelahan ayaa wax soo baray la yihaa jaamacad aan dadka dad fiican aan soo saari karin ee dadka lacagta un ka guranayso guri u furan dadka inay lacag un ka gurtaan ee aan u furnayn qiyam iyo values kale aan u furnayn in la waayo muwaadin wax bartay oo shahaadada uu wataa iyo waxa uu yaqaanaa ay isu dhigmaan in la helo waxaasoo dhan waa sababta loo aasaasay guddiga tacliinta sare waana waajibka laga raba inay soo baxaan soo baxda tacliin sare
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa amray in jaamacadaha dalka qaar ka mid a albaabada la iskugu dhifto halka kuwa kalena lagu amro inay soo gaaraan heerarka loo qoondeeyey oo ah inay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo taya leh si ardada ka soo baxdahi ay u noqdaan kuwo culumta ay barteen takhususaad ku leh dalkana wax kaga bedela sida uu madaxweynuhu sheegay jaamacada dalkan ka jiro qaar waa inay xiraan oo layihaha jaamacad hebel waa lagu kala tegay layidhaha jaamacadaha qaarkood waa in digniin la siiyaa oo la yidhahda muddadaasas haysataa iska soo dhammaystir intaasaa kuwan muddadii ka bacdina lagu noqdo loo tago masoo dhammaystirta haa haye soco masoo dhammaystiri waysa xir albaabadu saa weliba waxaan aan soo jeedinaa guddigaasi in uu deliberationskooda howlgalladooda public inay noqdaan hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku saadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay horeeya u guulaystay mideynta imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo sidoo kale hirgelinta manhaj waxbarasho oo dhammaystiran